guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa magaalada muqdisho ku qabtay munaasabadda wacyigelinta haweenka ee ka qaybgalka doorashooyinka qof iyo cod waxaa ka qaybgalay munaasabadda ururka haweenka dhalinyaro waxgarad iyo mas-uuliyiin kale gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha cabdikariin axmed xasan ayaa sheegay in ay u taagan yihiin sidii loo qaban lahaa doorasho qof iyo cod ah isagoo ugu baaqay ka qaybgalayaasha munaasabadda inay isdiiwaangeliyaan si ay u doortaan madaxdooda ogaada guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranku waxa uu meeshaan u joogaa oo shaqada afartii bilood socotay u waday inaad fursad u heshaan inaad odaysaan oo aad heshaan awooddii idinka maqnay soo ma rabtaan awoodda inaad heshaan codkiinaa ku cilbixi kartaan waxaan idiin fududayn doonnaa inaan goobihii idiin seegno waxaan bilaabaynaa bisha shan iyo tobankeeda oo talaadada soo socota ah in gobolka banaadir aan ka bilaabno dadku inay isdiiwaan geliyaan soo diyaar uma tihdiin waxaa laydinka rabaa degmooyinka aan idiin sheegi doonno inaad subaxdii timaadaan oo aad isdiiwaan gelisaan si bisha juun soddonkeeda u doorataan madaxdiina gobolka soo diyaar uma tihdiin aamine kayf isku duwaha xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ee arrimaha haweenka iyo guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab ayaa haweenka ugu baaqay in ay codkooda mideeyaan waxaanu ku boorinayaa haweenka soomaaliyeed inay isdiiwaangeliyaan codkooda mideeyaan soo baxaan maaragtay ee ka koraan oday dhaqameed ee ka koraan haweenna ma matasho hadda codkaa ku ciilbaxaysaa haweenna ma matasho iyo cidaa marti uga tahay ma jirto isa soo sharax bannaanka soo istaag isdiiwaangeli waxaa aaminsanahay haweenka inay ka cod badan yihiin markii loo eega ragga annaga marka haddii ay noqotay in lagu faquuqo qoyska aan ka dhalanay ama reerka aan ka dhaxnay aan xil ku weynay maanta waxaan rabnaa codkeenna gabdhaha soomaaliyeed inay ku samata bixiyaan ku doortaan muwaadinka ay is leeyihiin hoggaanka dalka ama degmadaada ama maamulkaaga gobolka banaadir oo ay noqon doonto taariikhda inay gabdhaha soomaaliyeed baaldahaba ka geli doonaan ujeedka munaasabadda ayaa ahayd in haweenka lagu dhiirigeliyo ka qaybgalka doorashooyinka qof iyo cod si ay u doortaan qof matali kara